waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ka walacsan yahay ka qaadista sharciga qareenimo ee garyaqaan shala hambatova oo iyadu heshay abaalmarinta geesinimada haweenka caalamiga ah labada kun iyo labaatankii miss hambatova waa garyaqaan caana oo difaacday kiisaska siyaasadeed ee xasaasiga ah oo ay ku jiraan kuwa u dooda xuquuqda aadanaha suxufiyiinta iyo xubnaha kaleeta ee bulshada oo ay dhibaataysay dowladda azerbaijan ururka qareennada azerbaijan ayaa u diiday sharciga qareennimada miss hambatova bishii maarso shanteedii ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka iyadoo la sheegayo inay ku fashilantay inay bixiso khidmadaha xubinnimada laakiin sida ay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ay ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee xaaladaha xuquuqda aadanaha ee azerbaijan markii ururka uu bilaabay dacwado ka dhana miss hambatova sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa sababaha waxaa si ballaaran loogu tixgeliyay inay yihiin kuwo siyaasadeed taasoo ay dheer tahay iyadoo waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ay sheegtay in sidaa lagu soo xigto wakiilo ka socda bulshada sharciga iyo ururada aan dowliga ahayn oo ka dhigay xubinnimada ururka qareennada inay laga maarmaan ay u yihiin qareennada waxaa kaloo awood ay u siisay ururka qareennada ee ay dowladdu ku badan tahay in uu ka hortago in qareennada xuquuqda aadanaha ay matalaan shakhsiyaadka kiisaska ku lugta leh siyaasadda iyagoo markaasina xadidaya tirada xubnaha ku jira ururka shalahambatava ayaa waxaa laga reebay munaasabadda maalinta haweenka adduunka hal sano kadib markii ay heshay abaalmarinta geesinimada haweenka caalamiga ah ee xogeeya arrimaha dibadda abaalmarintaasi oo sanad walba la guddoonsiiyo haweenka adduunka oo dhan kuwaasi oo muujiyay geesinimo awood iyo hogaamin halganka nabadda cadaaladda xuquuqda aadanaha iyo sinaanta jinsiga bayaan qoraal ah ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda blinken waxa uu ku yidhi shaqada misambataba iyo shaqada difaacayaasha kale ee xuquuqda aadanaha ee azerbaijan waa in loo dabaaldegaa oo aan la ciqaabin waxaan ka cudsanaynaa kuwa mas-uulka ka ah inay soo dedejiyaan dib u soo celinteeda ururka qareennada azerbaijan xogey blinken waxa uu caddeeyey in maraykanka ay ka go-an tahay adduun lagu ixtiraamo xuquuqda aadanaha difaacayaashooda loona dabaaldego kuwa iyagu sameeya xadgudubyada xuquuqda aadanahana lala xisaabtamo waxaan dhiirigelinaynaa buu yidhi blinken dhammaan tallaabooyinka xagga dib u habeynta nidaamsan ee azerbaijan gaar ahaana kuwa la xiriira ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga meelaha ay ka faa'iidaysan doonaan dadka azerbaijan ayna abuuri doonaan fursado lagu sii xoojiyo iskaashigeenna taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka